baqalkii yani waa khudradii iyo masalan boqolkaa dee waxaa la beeranayey asalyaalkoodii ku oolayay dhulka laba sano iyo wax kabadan amayn ka yar ama masalan yacni dhawrka mar la goosanayay ee wixii iyadoo jiridoodiiyo geedkoodii meesha ku yaalla dhawrka jeer la goosanayay ee iska soo dababaxayay uun amaba laba sano iyo wax ka badan iyo ku oolayay meesha baqalkaa usuushiisu kaa wuxuu inooga misaaliyay qati iyo hindubaa waa waxaasuna inaan garanayn waa khudrawaadkaa iyo raashinkaasun weeye wax magaca af soomaaliya inuu garanaynaa ma jiro ka shajar geedkii ayuun bay la mid yihiin maxaa yeelay waxyaalahan dee aan sheegaynaa waa wax u sugnaaday daa'imiyo sugnaansho markaa iibkii way gelayaan sidii geedkuwa iibka u gelayay ayuu u gelayaa laakiin rahantii ma gelayaan markaa masalan khilaafku uu ku jiraana waxa weeye marka aan la xusin masalan markuyna leeyahay haddii dhul la iibiyo bina iyo geedbow ku yaallo haddii uu yidhaahdo waar waxaan kaa iibiyey dhulkan iyo waxa ku dhex jira ama ku dhex yaalba yacni jazman iyada markaa khilaaf la-aan dee caqdigii way gelaysaa ee waxa weeye markaan wixii la caddaynin ma gelaya buu yidhi iyadana haddii dhul iibkiisa wixii mar qura la goosanaya maa yuukhad wixii la goosanayay ama la fujinaya ama la goosanayay mar qura ka xinda wa shaciir waa xindadii iyo shaciirtii heedii iyo ama qamadidhi ama gelayde wasaa'ir zuruuc iyo zaracyaalka intoodii baaqiga ahayd waxaa hal mar la goosto ayagu haddii dhul ay ku yaallaan la iibiyo iibkaa ma raacayana way ka hadhayaan wey leanno ayagu wax daa'im ahaansha meesha ugu yaalla maahae wax markaa quraayo ka baxayo weeye sidaa darteed iyagu ma gelayaan waxay ka dhigan yihiin ama ay la mid yihiin masalan guri lagaa iibiyo oo reerkii alaabi ay usii taallo sariira iyo alaabooyin ay u yaallaan macnaha ma odhanaysid mar haddaad gurigeysid waxaa dhex yaallana waa waad igaga iibiso aniga ayaa leh taas ayuunbay la mid tahayoo ma gelayaan wayasixu waxa ansaxaya baycul ardi almasruucati dhulkii la beeray iibkiisu ansaxaya cala madhabi haddaan qaban walilmushtari ninkii iibsadayna waxa usa alkhiyaaru doorin jahilow hadduu ka jaahil noqdo waxau leeyahay sheekhu waxa ansaxayaa dhulkii la beeray in la iibiyo macnaa waa marka dhulun lagaa iibinayo zaracii aan gelaynin zaracii aan gelaynin iibka oo ah kii isaga marka qura la goosanayay aan waktiga badanna aan kusii oolaynin walaa yadkhulu maa maa yuukhadu dufcatan uyna yidhi dhul baa laga iibiyey dhulkiina waxaa ku yaallaa zaraca aan iibka raacaynin oo ah yacni zaraca marka qura la goostay aan muddo badanna kusii oolaynin dhulkaa dhul ahaan in lagaaga iibiya way banaantay cala madhabi haddaan qabanno oo waxay ka dhigan tahay ama ay la mid tahay dee daar ay qofka alaabi u taaliso oo kaa iibiyo oo kale ninka mushtarkaa ee iibsadayna khiyaar buu leeyahay hadduu ka jaahil yahay zarca zarca hadduu ka jaahil yahay oo masalan dhulka oo bannaan buu yaqaano waxba ku beernayn kadib baa laga iibiye waxaa ka dhulkii oo zarcan oo beeran khiyaar iyo door buu yeelanayaa walaa yamnacu zarcu zaraca maa diidayo zaracu ma diidayo walaa yamnacu zarcu zarcu ma diidayo duuu walaa yamnacu zarcu zarcu ma diidayo dukhuula alardi dhulka gelitaankiisa fii yadi lmushtari ninka mushtarkaa ay gacantiisa gasho wa damaanihi iyo damaankiisa idaa xasalat itakhliyatu markay u faaruqini ay xasisho fil asaxi haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu zaraca aan soo sheegnay ee aan iibka raacaynin ee qofkuna uu ka jaahilka ahaa zaraca noocaasi ma ma diidayo in dhulkii uu galo ninkii mushtarkaa iibsay gacantiisa iyo damaankiisa inuu galo zarcuna damaankiisa uu noqdo ma diidayo yacni inay dhulkii gacantiisa gashay damaankiisa noqoto zarcaas isma diidayo markay takhliye iyo uu faaruqina ay xasisho fila sacadaan qabano maxaa yeelay waxay leeyihiin dee dhiibid shayga mabiicdee la iibinaya caynteedii dee waa la dhiibay oo tasliim baa xasilay markaa zaracaa ku yaallaa isma hortaagayo in dhulku uu galo ninka mushtarkaa gacantiisa iyo damaankiisa marka ay takhliya iyo faaruqin ay xasisho taaniga wuxuu leeyahay qowlka labaad ee asaxa ka hor jeedaa maya zaracaasi wuu diidayaa gacan yani inay gacantiisa iyo damaankiisa gasho wuxuu leeyahay siday alaabtii guriga laga buuxiyeyba ay qabdiga guriga u iso hortaagaysay ee guri alaabi ka buuxda aan qabdi uga suurto gelaynin gacan ku-dhigisi aanay uga suurto gelaynin ayuu zaracaasina isu hortaagayaa ama u mancinayaa inuu markaa dhulkii uu galo ninkii gacantiisa ka waxaan walaa yamnacu zarcu dukuula alardi fii yaddi lmushtari yani muu xarakadaas sida kale u isu weydaarinayaayo isaga wuxuu ka dhigaya walaa yamnacu zarca zaraca diidi maayo oo yani waxba u dhimi maayo dukuulu lardi dhulku inuu galo fii yadi lmushtari ninka mushtarka gacantiisa wa damaanuhu iyo damaankiisu ma diidayo zarciyo isma hortaagay idaa xasalat itakliyatu fi lasaxi asax haddaa qabano haddii ay takhliya xasoonihii gacanta loo geliyo zaracii dee umadiisu iskama hortaagaysa weeye waalbadru shinidii ka zarci zarci ayuun bay la mid tahay walasaxu asaxnahu anahu laa ujrata lilmushtari ninkii mushtar ahaa mushqaayad male muddata baqaa'i zarci zaracu intuu ku baaqi yahay waxau leeyahay sheekhu badrigii waa siirkii iyo shinidii dhulka lagu daadinayey zaraca ayuunbay la mid tahay soo baxay macnaha zaracina waxaynu dee soo tilmaanay mid iibka gelaya midaan gelaynin markaa badrigii iyo shinigii aan nabaadkiisu sii sugnaanin ee mar qura la goostaa dhulka iibkiisa ma gelayo ee wuu iska baaqi ahaanayaa ilaa inta laga goosanayo haddii laakiin uu yahay badrigaasi mid daa'imaya geedkii ayuunbuu la mid noqonayaayo wuu gelayaa iibkii dhulka weeyaan waalbadru kazarci ayay la mid tahay saas uga jeeda asaxna waxa weeyaan bu uhi inaanay ujro iyo mushqaayad aanu ninkii mushtarkii iibsaday aanu yeelanaynin inta uu zaracu meesha uu ku baaqiga yahay inta uu zaracu meesha ku baaqiga yahay macnaha zaracuu ka jaahil ahaayo dabeedna u ogolaaday ila khiyaar buu leeyahay habeen haddii zarac meesha uu ku arko oo uu ka jaahilaa khiyaar buu leeyahay inuu iska fasaqaa buu leeyahay ma fasaqine wuu socodsiiyey iibkii mar hadduu iibkii socodsiiyey muddadaa uu zaracu meeshaa ku yaallo wax mushqaayadoo uu yeelanayaa ma jirto weeye laa ujrata lilmushtari muddata baqaa'i zarci inta zarcu abaa ku baaqi yahay walow baaca hadduu iibiyo ardan dhul buu maca badrin maca shini ayuu iibiyey aw zarcin aw maca zarcin zarc ayuu la iibiy laa yufradu bilbayci aan iibka lagu gaari yeelayn badri iyo zarc aan iibka lagu gaari yeeli karayn batala fi ljamiici dhammaan waa ku buraya wa qiila waxaa la fi lardi dhulka qowlaani laba qowl baa ku sugan wuxuu yihi sheekhu hadduu iibiyo nin baa iibiyey dhul iyo shinni buu wada iibiyey ama dhul iyo zarac buu iibiyey shinigaa iyo zaracaasina waa mid aanay ansaxaynin keligii in la iibiyo oo iibka lagu gaar yeelaa markaa zaraca aan iibka lagu gaar yeeli karaynin masalan waa bur aanu arag oo kale masalan waa zarac saabuulkii ku jira ama dhulka ku qarsoon ka keligii in la iibiyaa ma ansaxaynin shinniga aan iibka lagu gaaryeelina waa ka aanu arag ama intuu arkay kadib isbedelay kaana waxaa la yidhaha waa badre ama shinni aan lagu gaaryeelayn iibka hadduu dhul raaciyo badriga noocaasa ama zaraca aan keligii iibsamaynin ama shiniga aan keligii iibsamaynin laa yufrad bilbic oon iibka lagu gaariyele macnaa aan ansaxaynin keligii in la iibiyaa baطala fi ljamiici dhammaan iibkii waa ku wada burayaa khilaaf la-aan maxaa yeelay dee labadii maqsuud ee la doonayay midkooda ayaa laga jaahil yahay lacagtiina looma wada qaybin karo mar haddii jahli uu ku sugan yahay lacagtiina ila laba dhulkan iyo badrigan ama dhulkan iyo zaracan baa la siinayay jaahil baana laga yahay mid ahaantood oo jahala ayaa ku sugan wixii dee wax wada muuqda maaha ka dhammaantood uu ku buray qiil baa wuxuu leeyahay dhulka laba qowl ayaa ku sugan oo mid uu leeyahay kaa horoo kale waa ku buraya iyo mid le maya waa ku ansaxaya oo lacagtii oo dhan yacni dhulka un ayuun bay noqonaysaa qaabilaysaa masalan zaraca haddii badriga dee aragtida ka hor caqdiga ka hor la arkay oona isbedelin lana qaadan kara dee iibka waa lagu gaaryeeli karaya zaraca iibka lagu gaaryeelayana waa kaa aan saabuulkan ahayn ama saabuul waa leeyahy laakiin midhihii baa ka muuqda kana waa zarac iibka lagu gaaryeeli karayo waa ka uu kaga ixtiraasayo wayadkulu waxa gelaya fii bayci lardi dhulka iibinteeda alxijaaratu lmakhluuqatu fiiha dhagaxyaalka lagu abuuray duuna almadfuunati ta lagu aasay ayadu ma gelayso walaa khiyaara khiyaarna male lilmushtari ninkii mushtarkaana khiyaar uma sugnaanin in calima haddii ogaaday ogaa wayalzamu lbaayica ninka baayicana waxaa ku laasimayaa annaqlu rarid waxa u leeyahay sheekhu dhulka iibkiisa waxaa raaco oo soo gala alaxjaaru lmakhluuqa dhagaxyaalka alla uu ku abuuru ku fadhiisiyu dhex geliyey waa galaan oo haddii dhul laga iibi dhulkaana ay dhagaxyaal uu leeyahay ama ku dhex jiraan ama ay dul yaalaan wax makhluuqo ilaahay dulligay uu yahay iibka waa gelayaan oo waa raacayaan maxaa yeelay ajzaadeeda ayuunbay ka mid tahay noocyaalka ama qaybaha dhulkan lagaa iibiyey ay leedahay ayuunbu dhagaxaa ku dhex jiraana ka mid noqonaya haddii dee dhulka zarac ahaan looga jeeday dhagaxaasi ceeb buu noqonaya liannu dhagaxa ama meesha dhagaxale zaracu yaalaa kuma wanaagsanaado hadday meesha dhagax nagaagan tahayna dee waxba kaaga bixi maayaan marka haddii zarac ahaan looga qastinaya ceeb bay noqonaysaa lagu celiyo laakiin haddii meel wax kale looga qastinaya ay tahay dhulkaa dile dhagaxyaalka ilahay ku abuura gela duuna almadfuuna ta lagu aasay ma gelaysa laakiin dhagaxyaasha la gashaday ee dadku ay ku aaseen ayagu ma gelayaan iibkaa wax khiyaara ama dooro mushtarki ninkii iibsaday uu leeyahayna ma jiro haddii uu xaaladda siaa ku ogaa hadduu xaaladda meeshu inay dhagaxiyo waxaa leedahay uu ogaayu siaa ku iibsado wax doora ma yeelanayo walow xataa fujintaa laga bixinayaaba dhibaato badan baa u keentee ninka baayicana waxaa ku laasimayaa inuu fujiyo oo uu ka raro dee si mushtarka milkigiisa uu ugu khaali yeelo zaraca isaga waxba fujin lama shardinayn leanno isagu muddo yaroo la sugayo ayuu leeyahay wakadaa in jahiila hadduu ka jaahil noqdayna waa kulamido walam yadurra aanu dhibaynin qalcuhaa fujinteedu wain darra hadduu dhibayana falahu lkhiyaaru door buu leeyahay fain ajaaza hadduu baneeyo lazima albaayica waxaa ku laazima annaqlu radiyi wa taswiyatu lardi dhulka inuu simo wa fii wujuubi ujrati lmithli ujratu lmithl mushqaayadii la midkahay inay waajibaysay muddata naqli muddada la raya awjuhun wajiyaalbaa ku sugan asaxuhaa wajiyaalka ka ugu asaxsani waxa weeye tajibu inay waajibayso in naqala hadduu ray bacda alqabdi gacan ku dhigidda kadib laa qablahu hortii maya waxa uu leeyahay sheekhu halkan wuxayna yidhi wax khiyaara oo mushtarkii ninkii iibsaday yeelanayaa ma jiro hadduu og yahay xaaladda iyo waxaan ku jireen lagu aasay baayicna waxaa ku laasima naqli iyo raridii inuu ka saaro kadaa sidaasaan khiyaar aanu mushtarki u yeelanay hadduu xaalka ka jaahil ahaa laakiin fujinteedana waxba yeelaynin haddii aanu dhagaxaantan iyo waxaanu ka jaahil ahaa laakiin kasaarkeedu aanu waxba yeelaynin iyadan wax khiyaaru yeelanayaa ma jirto haddii uu fujinteedu dhibayo oo masalan dhulkii baa ku nusqaamaya ama waa kala dheerdheeraanaysaa simid bay u baahanaysaa falahu lkhiyaar wuxuu leeyahay markaa ninkii door buu leeyahay haddii uu baneeyo haddaba door buu leeyahay habeenle hadduu baneeyo uu socodsiiyo iibkii markuu doorka yeeshay ayuu iibkii socodsiiyey ninka baayica waxaa ku laazima naqli inuu sameeyo oo uu ka rabo waxaa ku dhex jiraan si uu mushtarka ama ninkaa iibsiyey milkigiisa ugu faaruqiyo waxaa kaloo ku laazimaya markuu dhagxaan tahay waxaa ka soo saara tasfiyat lardi dhulkiina inuu u simo ayaa lagu leeyahay haddaba muddada laga rarayo hadday waxoogay dhowr cisho qaadato hadday dhowr cisho qaadato yani mushqaayad ma yeelanaya ninkiisa mise ma yeelanayo kase wuxuu leeyahay wa fii wujuubi ujrat almithli muddata naqli muddadaa la rarayo yani ujrada iyo mushqaayadda ay leedahay ee waxa la midkaa mithli waa waxa la midkaa laga kala qaato ujrada lagaga kala qaato muddadaa la rarayo ee laga guray masala toban cishay qaatay intii la qodayay intii la ray awjuh wejiyaal baa ku sugan ka ugu asaxsani waxa weeye wejiyada inay waajibayso ujratu mithligaasi mushqaayadaa waxaa la midkaa laga qaata haddii uu intii gacanta uu ku dhigay ninkii mushtarka intuu gacanta ku dhigay kadib hadduu ka guro laakiin maya ka hor ka hor intaanu gacanta gura soo gelin hadduu ka guray maya maxaa yeelay dee waxay leeyihiin xilligan oo ninkani intifaacsanayay ee haddii laga tagsiiyana wax yeelan la waa xilligay gacantiisa soo gasho amaa intaa wixii ka horreeyey dee xataa waxyeelada u geysta ayaa aafa samaawiya kaami kala mid ahayd oo kaa dhignay sidayn horeba usoo marray wej labaad oo le mutlaqanba waa waajibaysaa baa jira qowl saddexaad oo laa tajibu mutlaqan baa jira wayadkulu waxa gelaya fii bayci lbustaani bustaanka iibintiisii alardu dhulka iyo washajaru geedkii iyo walxitaanu dayrkii ayaa gelaya wakadal binaaw dhiskina waa gelaya cala madhabi madhab haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu bustaan ayaa la iibiyey beer iibkeeda waxaa gelaya dhulkii waxaa kaloo gelaya geedkii waxaa kaloo gelaya dayrkeedii iyo wixii ku xeernaa maxaa yeelay dee musamal bustaan ayay gelaysaa waxaa kaloo isna gelaya dhiskii ku dhex yaalay ama guryo loo galoo loo seexda ha ahaatee ama mid kale ha ahaatee guryaha ku dhex yaallay iyo dhiskaasina isna wuu gelayaa iibkaa oo u raacaya wa fii bayci lqaryati qaryadii iyo meeshii tuuladii yarayd iiminteeda waxaa gelaya alabniyatu dhiskii iyo wasaaxaatun banaanyaala yuxiidu biha suuru dayrkeedu ama taarkeedu uu ku wareegsan yahay lalmasaaricu cala saxiixi saxiix haddaa qabno masaaricdii iyo beerihii iyo meeshii wax laga beeranaya ee ka baxsanayd ma gelayaan waxau leeyahy sheekhu qaryadii xaafadii yaray waxoogeyga ahayd yacni iibkeeda haddii la iibiyo waxaa gelaya alabniya dhiskii meeshaa ku yaalloo dhami waa gelayaan waxaa kaloo gelaya saxaad banaanadii iyo dhirtii yuxiidu biha suur yacni uu dayrkeedu ama yacni taarkeedu uu ku wada wareejisnaa yaa beryi hore dee taar iyo dayr iyo waxbaa lagu wada wareejin jiray magaalooyinka iyo meelaha wixii ku wada wareegsan yahay iibkaa waa soo gelayaan wixii ka baxsanaa dayrkeeda ma soo gelayaan lilmasaaric masaaricdii iyo dhirtii hareeraheeda ahayd ayadu ma gelayso cala saxiix haddaan qabanno taani baa isagu wuxuu leeyay waa gelaysaa wa fii bayci daari daarta iibkeeda alardu dhulka ayaa gelaya wa kullu binaayin dhis dhammaantiina waa gelaya xataa xamaamuha yadkul xataa xamaamkeedu waa gelaya lalmanquulu wixii la qaadanayay ma gelaya ka dalwi waaba waadaantii walbakrati iyo bahashaa yara ee wareejisa ee biyaha lagaga soo qaado cir wasariiri iyo sariirtii wa tadkhulu waa gelayaan alabwaabulmansuubatu albaabadii ku xidhnaayee taagnaa waa gelayaan wa xiraquha iyo yacni bahalaha yare isu hayee celceliya ingisiyo walijaanaatu iyo meelihii lagu maylanayay maryaha waalrafu iyo katabaangidaarkii iyo wasullamu sallaanadii almusamaraani ee la musmaaray wakada alasbalu ka hoosana waa la midoo min xajareeyi raxaa bahalkaas mana wax lagu ridqayey labadiisa dhagax ka hoosana waa galaya cala saxiix haddaan qaban walaclaana waa gelaya wa miftaaxu khalqin daakhilaani miftaaxiina waa gelayaa muhbatin oo la sugay fila saxiix sax haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu dhul iibintiisa wayadkhul fii bayci daar daar marka laga hadlayo la yidhaha daartaas ayaan kaa iibiyey ee saa loo idlaaqo waxaa gelaya alardu horta jagadeedu waa gelaysaa jagaday ka dhisnayd waa gelaysaa oo waar anigu daar un baan kudha dee dhulkumaan odhan ma imanayso ee halkay ka dhisan tahayna ee dhulkeediina waa soo gelayaan haddii ay yacni tahay mid mamluuko ah oo ninkan baayicee iibinaya uu leeyahay haddii kale oo masalan dee waa mawquufa bay ahayd m- mid la waqfay bay ahayd ba dhulkaa waqfiba ahaa ama meeshuba meel dawladdu leedahay oo tembareeri unu uga dhistay bay ahayd kama gelaya jagadii ma soo gelayso markaa iibkii ninkii mushtarkaa iibsadayna hadduu ka jaahil yahay khiyaar iyo door buu yeelanaya waxaa gelaya dhis kasta oo markaa ama sare ama hoose oo daartaasi ay leedahay maxaa yeelay dee magaca daartu dhiska iyo dhulkuba waa soo gelayaan xataa xamaamuha xataa xamaamkeedii ayaa soo gelaya buu leeyahy maxaa yeele maraafiqdeeda ayay ka mid yahay xamaamka meeshaa lagu meelaya markaa culamada qaar baa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen xamaamku ma gelayo marka waxayna xamaamkaa aan gelaynin dib bay isugu qabsadeenoo mid wuxuu ahaa iska looxahoo la iska sidan jiray oo dabeedna alaa guryaha un la ag dhigan jiray oo la dhex geli jiray oo lagu maydhan jiray uun ayuu ahaa ee kan dee iminka gurigaba ka mid ah ee aan guriga la-aantii laba joogi karaynin guriba aanu noqonaynin kaa yacni loogama jeedo lal manquul wixii ayaga manquulkaha ee la raye la qaadayey ayagu ma gelayaan haddii dhul lagaa iibiyo haddii daar lagaa iibiyo kadal waadaantiiba waadaantii biyaha lagu soo darsanayay daarha daartaa ay dhex taalluun bay raacaysaa iibkii la odhan maayo kuma jirto iibka walbakra bakra waxa weeye hadiya goraale ceelasha dhaadheer ama dameeruhu ay yaala ka soo jiidaan xadhigu bir buu sii maraa wareejisa oo sa usoo wareejisa ama bahashan masalan injiinadoo kale lagu dallace ee saas u wareejisa yacni bakradu waa taa taa kolba ay ceelka dulliganayeen ayana kaga soo darsanaya taasina ma gelayso wasariir sariirtiina ayana ma gelayso ende iyaduna meesha ku sugnayn haddii wuxuba ay tahay mid laguma sibdhiyeyba hadday tahay ama meeshuba sida meelaha qaarkood dee sariirtuba ay tahay waxoogay la kiciyey gidaar iyadoo la kiciyey hadday tahay waa gelaysaa laakiin waa taa waa la iska qaato weeyaan waxa gelaya buu yihi sheekhu alabwaab almansuuba albaabadii ayagu taagnaayo ku xidhnaa waa gelayaan qaar iska dhex yaalla hadday iska dhex yaallaan ayaan iyadu gelaynin ee kuwii taagnaayo ku xidhnaa iibkii waa gelayaan wa xilaquhaa xilaqda waxaa looga jeedaa waa ingeisyada ay celcelinaya iyo handaraabadooda iyo wixii la midka ahaa walijaanaat ijaanaadkuna waxa weeye waa meelo dharka lagu maydho oo malaadee beryaha hore ayay ka samaysan jireen meelo yaroo taagan oo maryaha lagu maydho oo iyaduna dhismaha ka mid a kaasina ayana way gelayaan waalrafu rafku waxa weeye haddee goraale waa looxyada ama looxa ahaadee ama caag ha ahaadee gidaarada lagu dhajiya dabeedna maryaha la sudho ayaa rafka la yidhaahdaa isaw katabaanku masala dee waa kaa lagu dhajiyey lagu musmaaray katabaankiiyo waxaa iyagu waa laysii qaadanaya ma gelayaan iibkeeda wa sullamu lmusamaraani iyo salaamadii rafkii iyo salaamadii lagu musmaaray iyo salaankii lagu musmaaray ama lagu dhoobeeye lagu sameeyey waa gelayaan waxa kaloo gelaya buu yihi alasfal ka hoose mid xajaraya raxa midxi midxinka ama wixii wax lagu ridqanayey waa laba dhagaxo mid hoose iyo mid sare ka hoose waa gelaya calo saxiix haddaan qaban leanno hadiyo goraale meel bay isaga ku samayn jireen ay fadhiisin jireen oo wax haabita walaclaaka sarena waa gelaya bay leeyiin labada dhagax kiisa sarena waa gelaya dee ka hari maayaan labadii waxaa kaloo isna gelaya miftaaxu kalqin alkalq maa yuqlaq bihi lbaab wax albaabka lagu xidho isagu waa ka daakhilaaniga ah ka daakhilaaniga ah ee isagu ku jira albaabka weeye muhbatin fi lasaxi oo lagu sugay meesha oo lagu sameeyey miftaaxiisaasina isna waa ku jira ibika daarta miftaaxa lagu furaya leannahu waxay dee ay dhagaxaa sare iyo miftaaxa daakhilaaniguba ay raacayaan shay meesha ku sugan waxa isagu ka baxaya qufulka miftaaxiisi qufulkan caadigaa dee macal qufulkii baan gelayna miftaaxiisuna maxaad u maray oo waarkeen aqalkaadigeediisii qufulladiisiina yani kuma jirto iyo furihiisii toona mar haddaan wax daakhilaaniya lahayn dee u iibsa weeye wa fii bayci daari wa fii bayci daabati daabada iibkeeda waxaa gelaya nacluha kabaheedi wakada hiyaablcabdi addoonka marihiisina waa kulmay fii beeci waa gelaya fil asaxi haddaan qaban qultu can yadana ow yaal asaxu laa tadkulu hiyaabu lcabdi ma gelaya waxa uu leeyahay daabada iibkeeda waxa gelaya nacligeedii mayna arag inagu mid kaba loo geliya ma waxbay mala markaa magaalooyinka ayo uga dhigaan oy qoobabka u geliyaan waa gelayaan bu leeyahay yani haddii lagaa iibiyo deeba mala ama faras qoobabkaana markaa wax loo geliy waxaa loo gelinayana waa gelayaan un iibkii wakada hiyaabulcabdi addoonka maryihii isagana uu xidhnaayo dushiisaana iibkiisa waa gelaya fila saxadaa qaba leanna curfi baa meesha yar bay leeyihiino de yaa la kala hadhan marya iyo addoon nawaawi baaba kadaloo ka daba yimi oo yidhi al asaxu laa tadkulu hiyaabulcabdi fii beyci wallahu aclam walow kaana saatirat alcawra xataa wax cawrada uun waxooga yaru ku qariyeyba ha ahaatee ma gelaysa buu leeyay iqtisaaran calaa muqtada lafd wa lafdigu de addoonun buu yidhi maryamo odhan buu leeyahy maryamo keenayo mar haddii addoonun la yidhi ha ku kaxaysto dabeetana ha usoo celiyo ninka maryaha intuu kala soo baxo oo u qaar kale usoo geliyo wallahu aclam farcun hada mufaracun mima qablahu kani waa mid laga soo jeexay ama laankaa wixii inoo horreeyey baaca idaa baaca markuu iibiyo qofkii shajaratan geed dakhala waxaa gelaya curuuquhaa xididadeedii iyo wa waraquhaa caleynteediiba waa gelayaan iibkaa wa fii waraqi tuuti geedka tuutka la yidhaahdo caleyntiisa wejhun weji ayaa ku sugan wa aqsaanuhaa laamaheeduna waa gelayaan idlal yaabisa kaangegan mooyaane waxau leeyahay sheekhu marka uu shaksigii iibiyo geed markaa uu iska idlaaqu yidhaahda geeddaas ayuun baan kaa iibiyey waxaa soo gelaya iibka curuuqdeedii macnaha xididadeedii iyo jirideedii waa soo gelayaan waraqeedii iyo caleynteediina waa soo gelayaan maxaa yeelay xididadaas iyo caleyntaasi musamaha geedka ayay ka mid yihiin waxa geed lagu magacaabo ayay noqonayaan marka waxa farqi u kala samaynayaa dhirtana qowlka raajixii ma jiro wuxuu leeyahay geedka tuuska la yidhaahdo isaga caleyntiisa wej ayaa ku sugan oo le ma gelayo oo haddii geedka laga iibiyo ma gelayo caleyntiisu maxaa yeelay wuxuu leeyahay waa geedoo isaga loo qastiyo caleyntiisa oo waxay ka dhigan tahay un markaa sidii midhihii dhirta kale ayuunbay ka dhigan tahay tuudkuna waxa weeye waa geed caleen waaweyn oo waxaa la tilmaamaa duudkan ama dirxigan xariirta xaarkiisa laga sameeya inuu cuno oo geedka uu cuno ee dabeetana markuu xaara ay xariirta noqoto geedkaas waa tuudka la yidhahdaa markaa tuudka isaga caleyntiisu inay gelayso iibka marka geedkiisa libi weji ayaa ku sugan oo odhanaya ma gelayo masalan geedkan gobka lafdiisa caleyntiisa oo dee qasil baa laga sameeyaa kadalik geedkan xinnaha isagaana caleyntiisa dee waa loo qasiya waa tan la ridqe xinnaha laga dhigo marka wejkani dhammaantood waxa uu leeyahay haddii geed ahaan loo iibiyo caleentoodu ma raacayso maxaa yeelay dee waxay kami waxay la mid noqonayaan midhihii dhirta kale oo kale dhirta kaleba dee midhahooda waa maqsuudo waa loo qastiyaa kadalik ayay kuwana gaarkooda loogu qastiyaayo sidaa darteed ma gelayaan buu leeyahay waxa gelaya marka geed la iibinayo aqsaanteedii iyo laamaheedii baa gelayaa ilaa kii angegnaa mooyaane oo isagu kayaabiskii angegani ma gelaya buu leeyahay maxaa yeelay dee laantii qoyanayd waxaa lagu tirinayaa qaybaha uu geedki leeyahy ama ajzaada ay leedahay ayay ka mid tahay laakiin iyadu ta angegani mar hadday geedkii qoyan tahay waxba uma aha oo yaala waa laga gooyaa mar hadday angegto laanta angegin waa la iska jaraa markaa iyadoo ajzaadeeda kama mid ahaa taasi oo ma gelayso wayasixu waa ansaxayaa baycuha iibikeedii ayaa ansaxaya bishardi lqalci fujin shardigeed aw ilqaطci ama goyn wa bishardi libqaa'i reebid iyo ku baaqiyeeli meesha lagu baaqiyeelo shardigeedna waa ku ansaxayaa waliطlaaqu iطlaaqina yaqtadii wuxuu keenaya alibqaa'a baaqiyeelid ayuu keenaya waxa uu leeyahay sheekhu waxaa ansaxaya geedii in la iibiyaa waa ansaxaysaa bishardi lqalci fujiso naa shardigeeda lagu iibiyo oo la yidhaha geedka waan kaa iibiyey bishardi waana inaad fujisataa haddii fujis la yidhi markaa waxaa soo gelaya xididadeedii aw ilqaطci ama yacni in geedkii la iibiyo bishardi lqaطci la yidhaahdo goosana kama soo gelayaan curuuqdi intaa markaa muuqata ayuun baa laga goynaya mar haddii goyn la yidhaahdo marka qalcin la yidhaha iyo fujin ayay xididadu soo raacayaan wa bishardi libqaa ku baaqiyeelidii iyo inay kusii taallana waa ku ansaxayaa oo geedkaas iyaan kaa ibiye shardina meesha ha kugu sii yaallo ama geedkii waan ibsay laakiin shardi waa inuu meesha iigu yaallaa uu ninkii soo qabsado ilaaq haddii la sameeyo oo aan qalci iyo qaطci iyo ibqe saddexdaa midnaba aan la xusin oo fujiso iyo gooso iyo ha kugu yaallo midnaba laysma odhana geedaasan kaa ibiyun baa la yidhi yaqtadi libqaa buu leeyahi waxa uu keenayaa ilaaqaasi inay geedii qoyaneyd halaa ku baaqeed waa geeda qoyanun maxaa yaele caadaanta geedka qoyanu halaa kusii yaallo ayaa iyada caado ah laakiin tii angegnayd baydu khilaafsanoo ibqa ma keenayo walasaxu asax waxa weeye annahu laa yadkulu inaanu gel almaqrisu meeshii ay ku taallay inaanu gelaynin laakiin yastaxiqu manfacatahu wuxuu mudanayaa manfacadiisa iyo dheefsigiisa maa baqiyat ishajara inta ay geedu ku baaqi tahay walow kaanad yaabisatan hadday angegan tahayna lazima almushtari ninka iibsaday waxaa ku laazima alqalcu inuu fujiyo iyo kuwa laazima waxa uu leeyahay sheekhu asax waxa weeye marka geed lagaa iibiyo inaanu iibkaa ku raacaynin almaqris meesha ay ku tallaalan tahay ee geedku ku yaallo maxaa yeelay dee magaca geedku ma soo gelayo halka uu ku yaallaa ee geedku waxa weeye waa intaa muuqato un ee dhulka uu ku yaallaayo geedka kama mid ahaa sidaa daraaddeed yacni meeshii inuu cid kale ka iibiyo ma laha haddii masalan geedkii laga iibiyey masalan uu qallalo oo fujiyo inuu mid kalean ku beeranayaa yidhaahdo oo halkaa maqriskaan lahaa iyaduna ma bannaana ee geeddaas ayuunbuu leeyahay maqriskeeda ma laha laakiin wuxuu ninka mushtarkaa iibsaday geeddu uu mudanayaa buu ihi manfacatahu yacni dheefsigiisa inuu meesha ay ku talantahay dheefsado ayuu leeyahay inta ay geeddaasi meesha ay ku baaqi tahay dee iyadun bay raacaysaa mar hadday geedi ku taallo meeshii ay ku taallay dee waa harsan karaa waxbuu ka qabsan karaa haddaba haddii ay geeddaa la iibiyey ay tahay mid angegan waana la idlaaqayoo markii la iibinayeyna waxba lama raacinin taa horeynu ka hadlayna iyadoo geedi qoyanayd bay ahayd geed waxaa la iibiyey angegan wax shardi ah oo la raaciyeyna ma jirin ninka mushtarkaa waxaa ku laazimay ninka iibsay alqalcu inuu fujiyo maxaa yeelay dee caadada ayaa sidaas ah oo geedkii mar hadduu aangegan yahay dee meelku sii oolaadkiisu waxba ma faa'iideeyo ee waa inuu fujistaa wa hamaratu nnakli geedkaa timirta midhihiisu geedii almabiici ee la iibiyey in shuridad haddii loo shardiyo lilbaayici aw ilmushtari ama mushtar loo shardiyo cumila bihi waa lagu camal falayaa kaa wa ilaa haddii kale waad eegi fain lam yata'abbar minhaa haddaanu ka awrdaboobin minhaa xaggeeda shay-un shayna fahiya lilmushtari mushtar bay u sugnaatay wa ilaa haddii kale falilbaayici ninkii baayic ahaa bay u sugnaatay waxa uu leeyahay sheekhu geedii timirta ahayd naqliga ahayd ee la iibiyey midhaheedii waa dirtii midhaa lahayd marka la iibiyey ayuu halkan inooga hadlaya geed timira ayaa la iibiyey geedkiina midha ayuu leeyahay haddaba midhaha marka geedda la iibinaya haddii loo shardiyay baayac ninkii iibinaya haddii loo shardiyey oo yidhi geeddaa timirtaa baan kaa iibiyey bishardi midhaheedana anaa leh awil mushtari mushtar ayaa loo shardiyey geeddaasaan kaa iibiyey buu idhi midhaheedana ninkan iibsanayo adaa leh cumila bihi kaas ayuunbaa lagu camalfalayaa kaa loo shardiyey iyo shardigaa muqtadihiisa iyo siduu keenaya ayuunbaa lagu camalfalayaa ama taabiir iyo awrdhabid ka hor hahaato ama dabeed hahaato shardigaas ayaa la ofinaya wa ilaa haddii kale oo aan midkoodna loo shardiyna laga aamuso geeddaasaan kaa iibiyey unbaa la yidhi anaa waan iibsaday buu yidhi oo waan aqbalay iibkeedii geediina midha ayay leedahay midhihiina ciddaa saale iyo ciddaa saale toona lama odhanin maxay noqonaysaa bal waad eegi buu yidhi markay xaaladdu sidaa tahaye haddii aan ta'biir midnaba lagaga samaynin ta'biirka horta waxa weeye dee wax waliba waxyaalahaas oo dhan waxay leeyihin lab iyo dhadig bay leeyihiin oo labkiiyo dhadigu dee xayawaanaadka un maahee xataa dhirta iyo waxa liyaar iyo waxaa nabaataadka ah oo dhami dee waa lab iyo dhadig subxaana aladi khalaqa alaswaaja kullaha mima tunbitu lard wa min anfusihim wa mima laa yaclamuun birta iyo xataa dee waata ma birlaba mise laleeyahay mise waa bir marka gudmaha la samaysanayo wax kastaa laba iyo dhadig bay kala leeyihiin markaa ta'biirku waxa weeye ta dhadig ayaa ubaxeeda la kala qabanayaa dabeedna kaa laba ubaxiisa ayaa lagu daadinaya lagu gurayaa markaa barun baa lagu sameeyaayo laba saddex geed baa lagu sameeyaa inta kalena hawadaas ayaa sii bacriminaysa taabiirku marka waa kaa haddaba wuxuu leeyahay haddii aan midnaba loo shardiyin haddii aanu ka awrdhaboobin yacni shayna aan bimacnaa waxba ta'biir lagaga samaynin ee ay sideedii tahay dhammaanteed midhahaas waxaa leh muster ninka iibsaday baa leh wa ilaa haddii kale oo masalan wax laga awrdhabeeyey oo laga bacrimiyey ama yani la- talqiixaya talaalkaa lagu sameeyey baayac ayaa iska yeelanaya dhammaanteed ninkaa iibiyey ayaa iska leh xadiid saxiixayn bukhaari iyo muslim ayaa waxaa rasuulku sal la alay slam ui man baaca naklan qofka iibiya geed timireed qad ubirad taabiirkaana lagu sameeyo la wardhabeeyey fa hamaruhaa lilbaayici midhaheedaa waxale ninkii iibiyey ilaa an yashtaridaha almubtaac inuu shardisto ka iibsanayaa mooyaane inuu shardisto ka iibsanayaa mooyaane waxa iskale mar haddii la wardhabeeyeyba ninkii iibiyey mafhuumkiisu waxa ay noqonaya marka xadiidka laga fahmayaa haddii aan taabiir midnaba laga samayn midhuhu inuu mushtari yeelanayo ilaa baayicin loo shardiyo mooyaane ka halkaa lafteeda masaladii horaa ayana daliilay u noqonaysaayo haddii baayic loo shardiyo ama mushtar loo shardiyo cumila bihi una yidhi kaas ayuunba lagu camal falaya wamaa shayga yakruju uu soo baxo tamaruhu midhihiisu bilaa nawrin ubax la-aan dalika mithaalka tiinin iyo cinabinba weeye in baraza hadduu muuqdo tamaruhu midhihiisu hadday muuqdaan falilbaayici ninka baayica ibiye u sugnaadeen wailaa haddii kale falilmushtari mushtar bay u sugnaadeen waxau leeyahay sheekhu wixii ay midhihiisu soo baxaan iyagoon ubax lahayn oo midhayowgaa qaarna intay ubax marka hore soo baxo ayaa ubaxa dhexdiisa dabeedna ay ka soo baxaan midhahu qaarna midhahu sidoodaaba soo baxo ubax kama soo horeeyo marka wuxuu leeyahay sheekhu wixii ay midhihiisu soo baxaan bilaa nawrin yacni iyagoon ubax lahayn ka tiinin wa cinabin waaba tiinka iyo cinabka iyo haddii ay soo baxaan buu ku leeyahay midhihiisu ay muuqdaan in baraza tamaruhu macnaa dahara tamaruhu hadday midhihiisu muuqdaan falilbaayici ninkii iibiyey ayaale mar hadday midhuhuba muuqdaan wa ilaa haddii kaloonay midhuhi muuqanin falin mushtari mushtar ayaa leh maxaa yeele muuqashadaas ayaa dee ubaxii dilaacay oo kale ayay ka dhigan tahay wamaa shayga kharaja soo baxa fii nawrihi ubaxiisa waxa ka soo dhex baxa uma saqada dabeedna uu ka dhaco ubaxaasi ka mishmishin iyo wa tufaaxinba weeyaane falin mushtari bay u sugnaatay in lam tancaqidi thamara haddaanay midhihii guntamin wakadaa in incaqadad hadday guntanto walam yatanaaharin nawr ubaxina aanu ka daadanina waa saas legfila sax haddaan qabanno wa bacda tanaahuri intuu ka daatayna lilbaayici baayic bay usugnaatay ninkii iibiyey waxau leeyahay sheekhu wixii uu soo baxo midhahoodu fii nawrihi macnaa ubaxa uu ka soo dhex baxo dabeedna uu ubaxu ka dhaco ubaxi haddana uu ka dhacayo waa maxay waa mishmishka iyo tufaaxa iyo dhowr kaloo uu sheegayo ayaa wuxuu leeyahay ubaxa intay ka soo dhex baxaanba ubaxu dabeedna ka dhacaa wuxuu leeyahay mushtar ayaa iska leh oo intuu ubaxu marka hore isku dahaado oo uu dusha ka wada maro ayaa dabeedna markuu adkaado ee midhi ay taabo galaan buu dabeedna ka daataa masalan kuwaa hore inoo soo sheegayeyna markaba ubaxa ayaa intuu marka hore soo baxo ayuu dabeedna markay soo muuqdaanba ubaxii baa ka duulaya isagoo yar yar yar mar alla markuu soo cagaaro ayuu ubaxi duulaya dabeedna marka si alaa ka soo weynaanaysaa marka wuxuu leeyahay mushtar ayaa leh haddii aanay midhuhu guntamin midhuhu haddaanay guntamin oonay adkaanin ninka mushtar baa iskaloo macduuma waxaan jirin oo kale ka dhigantay wakadaa sidaas oo kale mushtar baa leh haddii ay guntanto midhi adkaadaan aanse dahaarkii iyo ubaxii ay ku dhex jirtay aanu ka daadanin maxaa yeelay dee waxa ay ka dhigan tahay un ubaxii oo aan dilaacin oo aan taabiirkii lagu samaynin oo kale ayuunbay ka dhigan tahay oo dee qarsoonkan ay ku qarsoon tahay ubaxa ayaa waxay la mid tahay midhihii timirta sida ay dahaarkooda ugu qarsoonaayeen oo kale uga dhigan tahay wa bacda tanaahur buu leeyahay intii ay midhihii adkaadeena deedna ubaxii uu ka dhacayna lilbaayici baayic baa iska leh khilaaf la-aanba maxaa yeelay dee waa waxoo muuqda walow baaca hadduu iibiyo nakhalaati bustaanin bustaan beer timraheed ayuu iibiye muطlicatan taasoo ubxisay wa bacduhaa barhkeedna mu'abbarun la urdhabeeyey falilbaayici baayic bay u sugnaatay ee fain afrada hadduu ku gaar yeelay iibka maa lam yu'abbar wax aan la urdhabin falilmushtari bay usugnaatay filasex haddaan qaban ee walow kaanat fii bustaanayni hadday laba bustaan ku sugan tahay fal asaxu asax waxa weeye ifraadu kulli bustaanin beer kaste bixukmihi in lagu gaar yeelayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu iibiyo bustaan beer timiraheed geedo badan oo timiroy leedahay ayuu iibiyey oo mulica yacni timir ubxisay dhiro badan oy leedahay oo beer ku yaallay buu iibiyey markaa barh ka midina xagga ubaxaanta marka laga eego waa mu'abbar oo dee waxa markaa taabiirkii ayaa lagu sameeyey oo waa la isdhexgeliyo inta la dilaciyey ayaa kii labaana dhexgeliyey falil baayici dhammaan waxay u sugnaatay ninkii baayica ahaa almu'abbar wa hayruhu maxaa yeelay dee barhun baa taabiirkii lagu samey inta kalena taabicun bay isaga noqonaysay haddaba haddii uu ku gaar yeelo waxa aan taabiirka lagu samaynin ayuu iibka ku gaar yeelay falilmushtari mushtar ayaa iskale markaa fil asaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee markaan taabiirka lagu samaynin mushtar ayaa yeelan jiray kabar haddii maanta gaar iibkii loogu yeelay intaan taabiirka lagu samaynin isagaa yeelanaya haddii ay timiraha la sheegayna laba beerood ay ku sugan yihiin oo tan mu'abaradiina beer bay ku sugan tahay ta kayru mu'abaradiina beer ayay ku sugan tahay waana markaa wada iibiyey fal asaxu ifraadu kulli bustaanin bixukmihi asax waxa weeye in beer kasta xukunkiisa lagu gaar yeelayo oo ta mu'abarada ahina lilbaayica ay u noqonayso ta kayru mu'abaradiina lilmushtari ay u noqonayso waidaa baqiyat marka ay hadho ahamaratu midhihi lilbaayici baayic markay u hadho fain sharada hadduu shardiya alqadca goyn lazima waa ku laazimaya wa ilaa haddii kale faro waxau sanay tarkuha inuu ka tago ila aljidaadi ilaa goosashada inuu ka tagaa buu leeyahay waxau leeyahay sheekhu haddii masalan ay midhihii u hadhaan geeddii la iibiyey ayay midhihiisii u hadheen lilbaayici ninkii baayic ahaa bay u hadheen bishardin aw hayrihi shardi ayay ugu hadheen oo wuu shardistay ama kayra shardi ayay ugu hadheenoo masalan dee midho mu'abbara ayaa la iibiye oo la idlaaqay marka isagaa yeeshay geediina waa kaloo ninkanaa yeeshay haddii uu shardiyey fain shurida haddii la shardiyey alqaطcu lazimahu ama fain sharad hadduu shardiyey baayico ama mushtarkuu shardiyey gooyin lazimahu in la gooyo ah oo la dhaafiya waajib ku ah wafaan bishard iyadoo shardiga la oofinayo haddii la yska idlaaqo oon waxba la shardiyin ama ibqa iyo ku-oolid la shardiya ay midhow ku yaalaan falahu tarkuha ila aljadaad waxa uu leeyahay inuu ka tago ilaa inta xilligii goosiga laga gaadhayo inuu iska daayaa buu leeyahay walikullin minhumaa mid kasta oo labadooda ka tirsan wuxuu leeyahay asaqyu inuu waraabiyo in intafaca bihi hadduu ku intifaacayo ashajaru iyo wasamru labaduba walaa manca lilaakhari ka kalena diidma uma sugnaanin ee wain darra uma hadduu labadoodaba dhibayo lam yajuz ma banaano ilaa biridaahuma raalinoqoshadooda mooyaane ee wain darra axaduma hadduu midkood dhibayo oo watanaasaca ay doodaan fusikha alcaqdu caqdigii waa la fasakhayaa ilaa an yusaamixa inuu saamaxo mooyaane almutadariru ka ku dhib mudanaya waqiila waxaa layihi taalibi sakyi waraabka ka doonaya an yasqi in waraabiyo ayaa u sugnaaday waxau leeyahay sheekhu labadii nin ee wax kala iibsaday geedda kala iibsaday ee masalan midhihiina ninkii baayica ay u hadheen bishardin o bikayrihi ayay ugu hadheen markaa waxaana la shardiyay inay kusii yaallaanoo waa kusii yaalleen waxay mid waliba leeyahay asaqyu inuu waraabiyo waase goorma markuu mid waliba waraabka yeelanayo waa haddii ay biyaha iyo midhuhu labaduba ay ku intifaacayaan biyaha iyo waraabka walaa manca lilaakhari ka waraabka doonay mooye ka kalena inuu u diido ma laha walaa manca diidma lilaakhari ka kale uma sugnaanin maxaa yeelay dee wax darar iyo dhibaato ayaan jirin wain darahuma hadduu haddaba labadoodiiba dhibaato u keenayo oo masalan midhihii buu dhibaataynaya ama geedkii buu dhibaataynaya dee masalan midhaha qaarkood ayaa xilli waraabka lagaga joojiyaa masalan xabxabka oo kale imika haddii aada biyaha un la daba taagnaato weligiiba casaan maayo sinsinta ayaa iyaduna ka mid ah oo iyaduna xilli lagaga gooyaa iyagana biyaha marka haddii uu labadoodiiba wada dhibayo geedkiiyo midhahaba hadduu dhibaato u leeyahay lam yajuz ilaa biridaahumaa labadooda oo ka wada raalli noqda mooyaane ma banaana midkood inuu waraabiyo markaa mala ilaa ka kale oo ogolaado mooyaane maxaa yeelay dee dhibaato ayuu qofkii kale ugeysanaya hadday ka raalli noqdaan waa banaantay markaa oo hadday dhibaataynayaan maxaabay miyaana ifsaad maalkii la ifsaadinayo aanay noqonaynin oonay xaaraan ba ahayn maxaaba isaga idmiba yani waxay leeyihiin ifsaadka ayaa hayr muxaqaqa aan wax la hubina haddaba hadduu midkood dhibayo geedduu dhibaatada u geysay midhahana waxbuu taraya ama midhi buu dhibaya geeddana waxbuu taraya watanaasaca waanay doodeenoo waa ku murmeen waraabkii masalan markay geedana dhibayaan midhahan anfacayaan baa kii midhaa lahaa yidhi waan waraabinayaa kii geedda aan lama waraabinayo buui marka ay masalan geedda anfacayan midhahana dhibayeena dee kii geedda lahaa ba waan waraabsana kii midhowna ma waraabinaysid buu meeshii baa dee feer laysu duubtay fusika alcaqdu caqdigiiba markaa waa la fasaqayaa waa litacaduri imda'i dee waan la socodsiinba karaynin waanu siiba socon karaynin ilaa midkood oo la dhiba mooyaane dee labadoodiina midkoodna midka kale dhibta kama awlaysna marka caqdigii waa la waa la waa la waa la fasaqayaa buu yihi waa la baabiinaya ilaa an yusaamixa almutadarir qofka dhibaatoonaya inuu isagu fasakha mooyaane oo fasakh ma jiro wakti maxaa yeelay nizaacii iyo doodii ayaa dee meesha ka baxaysa qiil baa wuxuu leeyahay maya litaalibi sakyi waar ninka waraabka doonaya waxausan isqa inuu waraabiyo yaan laga dhegaysaninka kale haddii ay geeddu ay masalan u baahan tahay midhahan ay dhibayso ninka geedda lihi ha waraabsado leannu ninkan midhahali dee wuu ogaa geedkani inaanu midhaha ka maarmaynin inaanu geedkani biyaha ka maarmaynin midhihiisana inay waxyeeleynaysana waa ogaa marka isaga ayaa dee doortay iyaan loo aaba yeelin buu le ka kale isaga ka raallino markuu caqdiga caynkaasa ku galay walow kaana samaru hadday midhuhu yihiin yamtasu kuwa muudsanaya ruduubata shajar geedka ayay qoyaankiisiiba muudsanayaan lazima albaayica ninka baayica waxaa ku laazima an yaqataca inuu goosto oo yasqiya ama uu waraabiyo waxa uu leeyahay sheekhu haddii ay midhahani midhaha ninka baayica u hadhay ee geeddiina uu ninka kala yeeshay haddii ay yihiin kuwo geedda yacni qoyaankeediiba ay muudsanayaan waxaa ku laasim noqonaya ninkan baayica ah ee midhaha leh dee inuu ama midhihiisan geedka ninka ka muudsanayo ka goosto ama inuu geeddan waraabiyo si aan dee ninkan mushtarakee geedda lihi aanu u dhibaatoonin haddii la waraabin kari waayo markaa masalan dee intaanay midhow ka muusaan biyahanaa soo celinayay haddii markaa ay suurto geli weydo oo masalan biyo la waayo qaci iyo inuu goosto ayuunbaa laazim ku noqonaysa markaa u fajisto faslun fii bayaani bayci thamari wazarci wa buduwi salaaxihima waxa uu fasalkan inooga hadlayaa yacni midhaha iibkoodii iyo zaracii iyo bal marka la iibinayo iyo markaan la iibinaynin yajuusu waxaa bannaan baycu thamari midhaha in la iibiyo bacda buduwi salaaxihi wanaagoodu intuu muuqday dabadeed mutlaqan ayadoon la kala qaadin wa bishardi qadcihi goyntiisa iyadoo la shardiyaya in la iibiyaana waa bannaan tahay wa bishardi ibqaa'ihi ayada oo la baaqi yeelayo meesha uu ku oolayo shardigeedana in lagu iibiyaana waa bannaan tahay waxa uu leeyahay sheekhu waxa bannaan in midhihii la iibiyo intii ay salaaxoodiiyo wanaaggoodu muuqday bacda buduwi salaaxihi macnaha midhaha wanaaggoodii iyo bislaadkoodii intay muuqatay buduwina waa duhur iyo muuqasho intii wanaaggoodii iyo bislaadkoodii ay muuqdeen in la iibiyaa waa bannaan tahay mutlaqan iyadoon la kala qaadin macnaha mutlaqna waa taynu nidhi ama saabiq baa fasira ama laaxiq baa fasira mutlaqan marka la dhaha isagoo aan la kala qaadin weeyaan macnuhu marka ama tafaasiil hore soo martay oo saabiqa baa laga idlaaqa ama wax laaxiqa tafaasiil soo socota oo soo haleelaysa ayaa laga idlaaqaa macnaha imika markuu ku leeyahay mutlaqan iyadoon la kala qaadin oo aan goyn iyo geed ku reebid midnaba aan loo kala saarin weeye mutlaqanta ayuu uga jeedaa wa bishardi qadcihi wa bishardi ibqaa'ihi waxa bannaan midhihii intii wanaaggooda muuqday in la iibiyo iyadoo la shardinayo goosasho oo la yidhaha midhaha waan ka iibiyey gooso ama midhaha waan kaa iibiyey meeshan ha kugu sii yaallaan maxaa yeelay rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiid bukhaari ee muslim ay warinayaan nahaa can bayci thamara midhaha in la iibiye ayuu nahiyuu diiday qabla buduwi salaaxihaa inta aan wanaaggoodu aanu muuqanin markaa mafhuumka xadiidku wuxuu ina tusinayaa intii ay wanaaggoodii iyo bislaadkoodii ay muuqday ee ay gaadheen in la iibin karo markaa iyadoo aan mutlaqana way ku suurtoobayaa sidaa mafhuumku iyadoo goyn la shardiyaya iyadoo geed ku hadhid la shardiyayna intaba waa ku suurtogelaya wa qabla salaaxi wanaagga ka hor in biica haddii la iibiyo munfaridan xalu yahay midka keliya cani shajari geedka laa yajuusu ma bannaana ilaa bishardi alqaطci goyn shardigeed mooyaane wa an yakuuna almaqtuucu kala gooyeena waa inuu yahay muntafacan bihi mid lagu intifaacayo laakakum masra maya ayada wa qiila waxaa la yidhi in kaana shajaru hadduu geedku lilmushtari ninka mushtarkaa u sugan yahay jaaza bilaa shardin shardi la-aan waa bannaan yahay qultu waxaan ihi haddaana waa weeyay fa in kaana shajaru lilmushtari hadduu u sugan yahay oo wa sharadnaa aan shardina alqadca goyn laa yajibu lwafaau bihi oo fiinimo waajibaysa wallahu aclam